Cabdiwahaab Sheekh Abuukar Nuur Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Galmudug ayaa wareegto xafiiskiisa ka soo baxay waxa uu ku magacaabay Guddoonka Xiriirka Kubbadda Cagta ee Dowlad Goboleedka Galmudug. Warqadan oo ku taariikhaysan lixda bisha labaad laba kun iyo shan iyo labaatan ayaa u qoran ku socota Guddoonka Xiriirka Kubbadda Cagta Galmudug og Xiriirka Kubbadda Cagta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya og Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Dowlad Goboleedka Galmudug og Madaxweynaha Madaxweyne Ku-xigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug og Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug waxaa la yiri ujeeddo magacaabidda Guddoonka Xiriirka Kubbadda Cagta ee Galmudug. Wasiirku markii uu arkay awoodda ku xusan qodobka konton iyo toddobaad farqadiisa toddobaad ee dastuurka dowladda Galmudug markii uu arkay baahida loo qabo xoojinta iyo horumarinta ciyaaraha Galmudug markii uu arkay baahida loo qabo in la sameeyo isbeddel dhanka xiriirka kubbadda cagta ah ee Galmudug ah si loo helo guddi xiriir oo tayo leh markii uu arkay aqoonta iyo waayo-aragnimada uu leeyahay ama ay leeyihiin arrimaha kor ku xusan wuxuu kala diray guddoonkii hore ee ka koobnaa shanta xubnood waxa uuna si ku meel gaar ah u magacaabay Guddoonka Xiriirka Kubbadda Cagta sida soo socota kow Cabdifataax Cabdulaahi Warsame waxa uu magacaabay Guddoomiyaha Xiriirka Kubbadda Cagta ee Galmudug Axmed Cabdi Xirsi Guddoomiye Ku-xigeenka Xiriirka Kubbadda Cagta ee Galmudug iyo sidoo kale Cawil Mire Maxamuud oo uu wasiirku u magacaabay Xogayaha Xiriirka Kubbadda Cagta ee Dowlad Goboleedka Galmudug wareegtadan waxaa sidoo kale lagu yiri magacaabidani waxa ay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo wasiirka waana uu saxiixay warqadan oo ka soo baxday xafiiska wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu baahiyey bogga facebook ee wasaaradda